ciidanka saaka subaxnimadii hore lixdii darkii aroornimo ayay galeen magaalada marka wax dagaalana kama dhicin oo al-shabaabka way kasii baxeen magaalada ciidamada amisom iyo ciidamada xooga dalka soomaaliya oo isgarabsanaya ayaa magaalada la wareegay magaalada hadda way nabdoon tahay wax dhibaataha kama jiraan howlgalo unbay hayaan oo in la xaqiijiyo amnigii guud ahaan magaalada magaaladana hadda way nabdoon tahay alxamdulilah halka maya maya wax dagaala ma hayno wax dagaala ma hayno dagaalka maaragtay shabaabka markay ogaadeen in magaalada ay ciidamada kusoo socdaan way kasii baxeen sida asalka u ahaydba oo caadiyan sidaas ayaga way sameeyaan marka magaalada wax dagaala hadda banaankeedii gudaheeda labadaba kama dhicin si nabadayna kula wareegeen si nabaday kula wareegeen soomaaliya ku aamusan waan gartay labadii maalmood lasoo dhaafay al-shabaab maamulayay guddoomiyey magaalada ciidanka dawladda markii ay galeen magaalada muuqaal ahaan maxaa iska bedelay maxaa lagu arkay xaaladeeda maxaad noo sheegi kartaa magaalada wax dhibaataa walaalo kuma dhicin markii hore ay shabaabka soo galayeenna dagaalkuma ay qabsanin taas ayaa maaragtay magaalada in wax burbura uusan gaarin maaragtay sabab u ahayd oo ciidankii militariga soomaaliyeed markay meesha kasoo baxeen kuwii booliska shabaabka si nabadgeliya kusoo galeen magaalada cid kula dagaalantay ma jirin haddana sidaas oo kale markay ciidanka xooga dalka soomaaliya kuwa amisom garabsanaya magaalada ku laabteen wax dagaal ay saacadin ay la kulmeen ma jirin shabaabka meesha way kasii baxeen marka magaalada hadda wax burburo ku jira ma lahan guud ahaan magaalada way nabdoon tahay shacabkana way degan yihiin wax dhibaataana hadda kama jiraan waan gartay guddoomiye ugu dambeyntii magaalada hore ciidanka dawladda maalinka hore ay la wareegeen kadibna dib ay uga laabteen dadka qaar waxay leeyihiin tii hore bay lamid tahay oo ciidanka la wareegitaanka kadib saacada kadib magaalada way ka laabanayaan maxaa qorshaha isku bedelay gelitaankiina qorshaheesiina hore
ciidanka xooga dalka soomaaliya dagaalkii lawareegitaankii hore magaalada lala wareegay qaybka ma ahayn magaalada waxaa la wareegay maaragtay ciidamada amisom iyo ciidama deegaanka oo isgarabsanaya maaragtay haddana ciidanka xooga dalka soomaaliya amisom hadda la wareegay magaaladana way nabdoon tahay wax dhibaatahana kama jiraan wixii kaleo dheeriyaan insha allah mar kale